wasiirka xanaanada xoolaha puntland maxamed cabdulaahi axmed libaax ayaa magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ka daafuray tobabar ku saabsan sidii loo horumarin lahaa dhaqashada xoolaha iyo wax soo saarka calafka xoolaha kaasoo ay ka faa'iidaysan doonaan xoolo dhaqatada beeraleyda ee deegaano ka tirsan gobolada bari iyo nugaal kaasoo socon doona muddo labaatan maalmooda munaasabadda lagu daafuraya tobabarkan waxaa ka qeybgalay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha puntland maxamed cabdirasaaq dayib agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha puntland doctor axmed cabdalla iyo agaasimaha waaxda fidinta adeegyada xoolaha doctor saadiq cabdulaahi axmed mashruucan oo ay fulinaysaa hay-adda faw ayaa looga faa-iideyn doonaa bulshada deegaanada gobolada bari iyo nugaal si ay u bartaan dhaqashada xoolaha iyo waxsoo saarka calafka ayna uga faa-iideeyaan bulshada ay ka yimaadeen wasiirka xanaanada xoolaha puntland maxamed cabdulaahi axmed libaax ayaa kula dardaarmay xubnaha ka qaybgalaya tobabarka inay uga faa'iidaystaan sida ugu habboon waxaad ka kala timaadeen deegaamo kala duwan aqoon kororsi iyo tababar noociisu uu naadir yahay inaad halkan ku qaataan ba halkan u timaadeen nolosheennu waxay ku tiirsan tahay waa xoolaha xoolaha nool sidaa la socotaan waayadan dambe waxaa soo badanaya abaaraha soo noqnoqonaya waddankeenna waagii hore waxaa laga yaabaa tobankii sanoba hal mar ayay dhici jirtay haddeer laakiin frequencygood wuu soo yaraaday laba sano saddex sano abaar laba sano saddex sano abaar ama laba xilli ama saddex xilli roobaad oo isku xiga in la waayo roobkii waa dhici karta xoolihiina waa ku noolnahay waa nolosheennii in la iswaafajiyo marka waa la rabaa sidee baan ula qabsan karnaa oo xoolaheennii iyo nolosheennin usii wadan karnaa abaartan aan uga badbaadi karnaa xoolaheennu waxa ay daaqaan awal roobkaasaa soo saari jiray roobkaasaa noo di'i jiray dooxooyinkaa noo ku di'i jiray isagaa noo soo saari jiray waxaa la rabaa marka mar haddii roobkii uu yaraaday inaynu inagu beeranno oo la soo baxno xoolaheen waxay cunayeen waa qodob qodobka labaad waxaa la rabaa wixii aynu beerannay oo la soo baxnay xoolaheenna wixii aynu siinno maahane wixii kale oo dheeriya inaan kayd u leennahay khayr wax kuma yeelee sharu tooghay baa la yidhaahday haddii macnaha lacalla ay abaari timaadoba in kayd uu meel kuu yaallo oo hadhow berri ka maali meela u laabatid aada maxaan ku rahdaay leedahay waa ka warqabtaan baan filayaayo dee dhul kaydad baa hadda laydiin dhisayaa hangare waaweyn oo maxaan ku dhahay cawska markaad beerataan wixii xoolaha siisaan maahane wixii kaleto aad ku kaydsataan baa laydiin dhisayaa istoro waa tijaabo weeye maadaama nidaamkan iyo maxaan ku dhahay wax soo saarka calafka uu hadda nagu cusub yahay lixdiinaa deegaan baa nasiib u yeeshay in hadda lagu tijaabiyo wixii ka soo baxa ama cashar laga barto baa hadhow puntland oo dhan markaas lagu dabaqaya haddii laha idmo